uwaas baan soo dooranay uwaaskayna xamdi maxamed axmed rag iyo dumar annagoo maxaa la jira heshiis ku ahaan soo dooranay waan isku soo wada raacnay saakana waan soo qaadanay xafladda caleemasaarka ugaaska mid ka mid a beelaha dega koonfurta wajeer ayaa lagu qabtay magaalada daarfuur waxaana kasoo qaybgelay ugaasyada iyo nabadoonada beelaha kale ee dega koonfurta wajeer waxgarad iyo bulshada qaybahooda kala duwan waxaa umalayna annaga beesha reehigsadaan nahay saddex beri baan ku shirayna meesha la dhaho madax baqay aad baan u garafayna waan fiirina suduq haddaa sheegay ofar nin iyo waxbaan soo qadqaadnay waa la mamooreeray kadib waxaan garanay ninkan xamdi maxamed axmed inuu reerkii masalo waxgaradka ugaaska cusub ugaas xamdi maxamed axmed ayaa sheegay inay ku soo xusheen daacadnimo iyo waxqabadkiisa hogaamineed annaga waxaan ku soo tashanay haddaan reehigiis nahay ninka la yidhaahdo xamdi maxamed axmed waana isku afgaranay maxamed suura u soo gudbinay owaawena u gudbinay wixii sood wajeer ilaa gaars meesha absame uu ka joogo owaaween horta uwaas weyn marka uwaas lagaa dhigo reerkiin kira haddaa uwaas u noqoto uwaaska hadda wax jira wa ma aho uwaas markii uwaas laga dhigo islaan ilahay uwaas weyn islaanka oo dhanba markaa kii abshir allaha ka dhigo meeshaan ka dhasho reegiis madax baqay bay tageen saddex beri baa la joogay qoray akhrisin jira lag baa la gashaday kadib waxay ku tashiyeen inay ninkaa soo qaataan kii ka horreeyey ayaa xilka wareejiyey marka wixii mucaarad ana magaranay iyo wax salaam garanay laakiin cidda aan ka dhashay inay ninkaa soo qaataan dhugsuur ani waaskan waxaan usoo xulannay mideynta beesha baahale iyo nabadgelyada ee waxaan rabnaa masiirka beesha reehis ninkii soo celin lahaa hadday noqoto een, waa ma dhan waa ma idil ninkan ugaaskanaa na matalahaya waxaa la- insha allahi tacaala waxaan ka rajeynayna insha allahi tacaala inuu ka dhigo inuu diirkeeda uu isku soo aruuriyo kan xun kan haraaga kan hordhaanka inuu isku soo dabaalo yani ilaahay xaggiisa ayaanu ka rajeynaa insha allahi tacaala Ee, haddaa moysiin ugaas ama suldaan rigis ma aha waa suldaan ogaadow waa suldaan deegaan wey nin walba u soo baahda wixii oga xiran wuu ka fara karaa insha allahu tacaala dhankooda hogaanka dhaqanka ee beelaha dega koonfurta wajeer ayaa soo dhaweeyey hogaanka dhaqanka cusub ee beeshiisu ay usha u dhiibatay nin la yidhaha maxamed maxamed axmed oo beel ay ugaas ka qabsatay oo gacantayda taagan garabkayga taagan in layskugu yimaado madax baqay waxay ka mid tahay dhagaxley waa sub location waa dhagaxley location in inta la keeno maadaama shalay geedyarow ahayd oo beeshii hoose asaga ka dhashay ay ku duceysto saddex maalin ay meesha joogeen haddana waxay garteen in haddana qabiilka weynaha maxamed sawir loo soo gudbiyo la hor keeno ninkii shalay maaragtay meesha isku raacday inuu ka yahay nala tuso annagana waan ogolanay waan qaadanay asagana ku qeer iyo qanaacad la imaada allah ka dhigo uwaaskaana naloo keenay beeshii baa noo keentay waa qaadanay kii kheyr qaba reerkiisa anfaca annagoo dhanna anfaca allaha ka dhigo dhankiisa ugaaska cusub ee lagu caana shubay ugaas xamdi maxamed axmed ayaa u mahad celiyay beesha usha u dhiibatay iyo kasoo qaybgalayaashii xafladiisa
aad yo aad baan ogu faraxsanahay aad yo aad baan ogu faraxsanahay maanta xalfadan halkan la dhigay waxaanan u mahad celinayaa beeshii isoo dooratay ee ree higis ee halkan haddana maxamed suur weyne ii keentay aad yo aad maxamed suur kale i qaatanaya aad yo aad baan ogu mahad celinayaa doorashada hadda lii doortay ee madax baqay liigu soo doortay ee ugaaska liiga dhigay horteeda ama reerka u shaqaynayba laba ugaasaan lasoo shaqeeye ugaaskan hadda eh, xanuunsaday oo ka dhacay eh, eh, iska wareejiyey waxaa ka horreeyey nin la yidhaaho ugaas cabdulaahi axmed soomane yarow ku magac dheer ninkaasana la shaqaynayba laba ugaasaan lasoo shaqeeyey ugaas xamdi maxamed axmed ugaaska cusub ee beesha reer higis ayaa sheegay inuu ka shaqayn doono midnimada beesha iyo beelaha la dega iyo sidoo kale guud ahaan nabadgelyada bulshada marka u shaqaynahay een, ummadda islaamkana inaan aad ugu adeegayaa nabadgelyada nabadgelyada iyo walaaltinimada inaan soo dhoweynayo waxaa kaloo aan u baaqayaa beesha ogaadeen een, ka dhalannay